سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا علقت أحلامنا نجم الثريا هيا قم ولندرك العلي سويا magaalada bu'aale ee xarunta gobolka jubbada dhexe waa magaalo istaraatiiji ah oo ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka markaaad joogto magaaladan jihada bari waxaa kaa xiga deegaanka arabow oo qiyaas ahaan u jira konton kilomitir galbeed waxaa ka saaran degmada xagar oo qiyaas ahaan u jirta sagaashan kilomitir waqooyina waxaa degmadan ka xiga degmada saakow qiyaas ahaan konton kilomitir halka jihada koonfureedna ay ka xigto magaalada jilib qiyaas dhan boqol iyo labaatan kilomitir magaaladan oo ay halkii lagu daafuray xamlada macan naxwal cilmi walmacrifa ee ka socotay dhammaan degmooyinka wilaayada jubbooyinka kulamo lala yeeshay maamulka islaamiga ah kadib durbe waxay lejnadu guda galeen qorshayaashoodii bu'aale waxaa bilowday dowraad lagu dardargelinayay ardayda iyo mucalimiinta oo si wadajir ah loogu qabtay saddex boqol oo arday iyo mucalimiinta madarasada abuubakar iyo machadka qurduba ee degmada bu'aale taas oo socotay muddo saddex cisho ah dowlada ardayda waxaa dhinac socday tartamo lagu qiimeynayay heerkooda waxbarasho ee ardayda labada madaraso iyadoo la weydiinayay su'aalo muhiim ah oo laga soo xulay duruusta manhajka dugsiga hoose iyo dhexe ee uu soo saaray maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab tartamadan oo ah kuwa aad u xiiso badan islamarkaana soo jiitay dadweynaha waxaa lagu qabtay bartamaha magaalada bu'aale iyadoo la tartansiiyey afar majmuuco oo ka kala socday ardayda machadka qurduba iyo madarasada abuubakar galab waxaa tartamay xasanul bisri iyo xafsa bintu siriin oo loo kala saaray gabdho iyo wiilal ka socday madarasada abuubakar sidiiq isjiidjiid kadib waxay guushu raacday majmuucada xafsa bintu siriin sida uu ku dhawaaqay guddiga waxaana halkaasi lagu guddoonsiiyey abaalmarino uu guddigu ku dhiiragelinayay dadaalka ay sameeyeen waxaa sidoo kale iyagana abaalmarin xusidah la siiyey majmuucadii laga guulaystay ee xasanul bisri ardayda meeshan fadhida waxaa la weydiiyey min sagaal su'aal ayaa la weydiiyey majmuucata xabsa binti siriin ayaa su-aasha lagu bilaabay majmuucata xabsa binti siriin waxaa la weydiiyey sagaal su'aal ayaa la weydiiyey sagaalka way ka wada jawaabeen waxay kafaa'iidaysi u heleen laba su'aal ayay kafaa'iidaysi u heleen majmuucad xasan albasri ayagana sidoo kale waxaa la weydiiyey sagaal su'aal shan su'aal ayay si toos uga jawaabeen afar su'aalna way soo hareer martay iidan marka natiijada marka aan jamcinnay su-aal kasta ama muxuu ahay jawaab kasta waxaa lagu saxaayay laba darajo sidaa darteed insha allahu tacala natiijada marka waxaa aad ugu sarreeya majmuucada xafsa binti siriin ee ka socda madrasada abuubakar sidiiq maalinta xigtay waxaa iyana tartan lagu qiimeynayay heerka aqoontooda loo qabtay ardayda machadka qurduba lidaraasaat alislaamiya walculuumi alidaariya ee degmada bu'aale waxaa si la mid ah sida ardayda madarasada abuubakar iyagana loo kala saaray laba majmuuco iyagoo halkaasi ku soo bandhigay musaabaqo heer sare ah majmuucaadka tartamayay oo kala ahaa majmuucatu abuusubayr iyo majmuucatu caafiya sidiiqi ayay ugu dambayn natiijadooda ku soo dhammaatay barbardhac maadaama ay mid kasta xajisatay kaalinkeeda sida uu ku dhawaaqay guddiga ustaad khaalid ayaa ka warbixiyey ahdaafta ay guddigu ka lahayd dowlaadka ay u qabteen mucalimiinta magaalada bu'aale ahdaafta laga lahayna waxaa kuw ka ah in mucalimiinta deegaankan ka howlgalo tatwiir daati lagu sameeyo oo inay qaataan maxaa la yidhaahdaa dowro aqoontooda dabcan iyo farsamadooda shaqo ay ku jiraan kobcinayso macalimiinta in la tanshiitiyo lagu dhiirigeliyo shaqada ay haayaan ahdaafta laga lahay waxaa ka mid ah macalimka in la dareensiiyo booska uu ku jiro iyo haqriga uu ummadda uu kaga aadan yahay ahdaafta waxaa ka mid aheyd macalimka in lagu dhiirigeliyo alixtisaab camalkan uu haayo inuu yahay qayb jihaadka ka mid ah inuu cibaado yahay una baahan yahay ixtisaab iyo ikhlaas marka ahdaaftaas iyo kuwo kalaba waa laga lahay dowladda insha allahu tacaala in macalimiinta intaas in ka badanba lala wadaago waxaa dowlaadka iyo musaabaqaadka barbar socday kulamo wax ku ool ah oo lala yeeshay waalidiinta iyo bulshada magaalada waxaana kulamadaasi looga niqaashay horumarinta arrimaha waxbarasho ee degmada guddigu waxay dheergarad ku hordhigeen qodobo dhowr ah oo ay ka mid tahay in si wadajir ah looga shaqeeyo horumarinta waxbarashada degmada in si wadajir ah la isaga kaashado sare uqaadidda tacliinta in la sameeyo xamlo isku keenid ah oo goobaha waxbarashada lagu keenayo jiilka ama ubadka soo koraya in lala shaqeeyo xubnaha guddi waxbarasho oo ay lajnadu kaga dhawaaqday kulanka si loo dardargeliyo waxbarashada magaalada waalidiinta odayaasha iyo ganacsatada ayaa si wadajir ah u soo jeediyey in bu-aale ay hesho dugsi sare iyagoo ayiday in la qaado xamlo wadajir ah oo dhallaanka soo koraya lagu geenayo goobaha waxbarashada ee ka furan magaalada sida machadka qurduba iyo madarasada abuubakar waxaa jiray muntada loo qabtay haweenka magaalada bu'aale kaas oo qayb ka ah xamlada macan naxwal cilmi walmacrifa waxayna haweenku qaateen qisas iyo duruus kala duwan oo muhiim ah sida silaturaxim xayaatulquluub islaaxul buyuud ummahaatun dakarahunna taariikh su-aalo iyo abaalmarino iyo duruus kale oo muhiim ah mubtadaha dumarka wuxuu socday muddo laba maalin ah wuxuuna u furnaa dhammaan haweenka reer bu'aale duruusta kadib waxaa jiray su-aalo la weydiinaya haweenka oo ku aadan duruusta ay qaateen waxaana su-aalahaasi ku xusnaa abaalmarino la guddoonsiinayay cidda ka jawaab celisa بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هدان اسكو داي سؤاش لي ويدي جوابتي waxay noqonaysaa in sha Allah الكتاب والسلطان والسلاح وحب الناس ugu dambeyn howlaha baaxadda leh ee uu guddigu ka qabtay magaalada bu'aale oo aan ahayn kuwa halkan lagu soo koobi karo waxaa ka mid ah daraasaad miidaani ah oo lagu sameynaya qaybaha kala duwan ee machadka qurduba iyo madarasada abuubakar iyagoo kormeeray dhismaha guud ee machadka iyo madarasada sheekh moxamed dabu cabdalla waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa ugu dambeyn dardaaran siiyey ardayda iyo mucalimiinta degmada bu'aale inay xoogga saaraan tacliinta dadka marka u hayaamaya meelaha kale iyo maxaa la yidhaahdaa kenya iyo meelaha kale iyo kismaayo iyo maantay guryahoodii iyo waxbarashada ugu timid ha laga faa'iidaysto ardadana waxa weeyaan juhdi ha lagu bixiyo macalimiintuna ha dadaaleen hana laga dadaalo xagga waxa weeyaan waxbarashada iyo ku camalfalka in lagu camalfalo cilmiga hana lagu dadaalo aadaabta iyo akhlaaqda in ardada laga dhiso insha allahu tacaala intaas ayaa noo balana dhammaanteenna waxaan leenahay macan naxwa alcilmi waalmacrifa waxa weeyaan waa shicaar wilaayadu ay dhegsatay walaalada maktabu tarbiya wa tacliimna ay fulinayaan ay fulinayaan insha allahu tacaalana waxaan rajaynaynaa gobolkao dhan waxa weeyaan in barnaamijkan uu ka dhaqan galo xalqada saddexaad taxanahan aan ugu magacdarnay xamlada macan naxwal cilmi walmacrifa ee uu dhowaan ku dhawaaqay maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka waxaan inshaa allah ku soo qaadan doonaa degmada saakow safar qaatay muddo saddex cisho ah oo aan ku joognay degmadaas iyo howlihii sida wadajirka ah ay uga qayb qaateen wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka iyo maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab أين أنت أيها الجيل الطموح أين أنت أيها البر النصوح أين أنت أيها الجيل الطموح أين أنت أيها البر النصوح إننا جئنا بأحلام تسامى في سماء المجد والحلم تنام